arinta la xidhiirta arrimaha taagan somalilan iyo puntland horta waxay ahayd laba maamul oo deris ah oo muddo dheerna soomaalidu ay eegeysay oo nabadgelyo ku wada noolaa oo soomaaliduna ay farta ku fiiqaysay oo ay maa meel la kulinayay bay ahayd waxaa nasiib darro ah colaadda hadda taagan inuu yahay madax madaxweyne muuse biixi ninka isagu bilaabay inkastoo arrimahani ay muddo iyagu ay soo socdeen muuse biixi waa nin weyn oo askari ah waxaan ka filayaa siyaasiyiinta waaweyn oo soomaalidana waa ka mid yahay dagaal iyo jamhadana wuu yaqaanaa ninkii maanta colaad inoo horseedi lahaana maaha taa waxaan leeyahay muusow ciidamadaada kala bax gobolka dadka reer sool iyo reer sanaagna iyaga oo miyir qaba oo aan xabadda foorka looga hayn aayahooda inay ka fekeraan oo ka tashadaan oo go-aan ka gaaraan iyaga ayaa iskale dadka reer puntlandna dadka reer puntlandna arrintaas waxay ka mid tahay dastuurkooda waana lagu khasban yahay in la difaaco oo la garab istaago arrintaas la xaqiijiyo waxaan dhinaca kale sheegayaa arrintaana inaysan ahayn arrin lagu xallin karo qori caaradiis